haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caafimaadka oo inoo soo diyaariyey cabdulaahi shiine oo isagu ku xeeldheer arrimaha caafimaadka waxaanu maanta ku saabsan yahay dhibaatooyinka uu leeyahay qaadku
kulanti wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa idilkiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka barnaamijkeenna caafimaadka aalaaba waxaan idinkugu soo qaadanaa qodobo aanu isleenahay dadkana dhegaysanaya waa kuwo ay xiise gelinayaan barnaamijkan caawa doonaya inaan halkan idinkugu qaadaa dhiga waa cudurrada laga qaadaa cunista qaadka waa arrin la wada ogsoon yahay in qaadku yahay waxyaalaha dadka u keena noocyo badan oo cudurro ah haddaba inta aynu u gudbin daraasad ay samaysay ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda ku taalla magaalada hargeysa ee gobolka waqooyi galbeed waxaa mudan in wax laga taabto waxyeelada uu qaadku u keeni karto bulshada gaar ahaan dadka cuna qaadka iyo kuwa ka ganacsadaba haddii aan raadraacno buugaagta qaadka ka hadasha waxay ku soo ururiyaan in jirooyin fara badani laga qaadi karo cudurka qaadka oo ay ka mid yihiin cudurrada gaastariga wadna xanuunka kaliya xanuunka cunnada qofka oo xumaata ama cunnadiid oo qofka ku dhaca caloosha oo istaagto marmarka qaarkoodna waxaa lagu arkaa dadka qaadka cuna in ay yeeshaan baabasiir hurdada oo ka xumaata neefta oo aada u kacda siba kuwa samboorka qaba dhismaha dareenka qadka dhexe oo sii xumaada hadal tiro iyo reynreyn aan meel jirin calool xanuun iyo afqalayl mararka qaarkoodna waxaa la sheegaa dadka qaarkood inuuba ku dhici karo kansarka afka haraad aada u fara badan ayaa ku dhacda kaadi kicid fara badan oo ay sababayso qofka biyaha fara badan uu cabaya ayaa dhici karta dhiig kar ayaa dhici karta jirkulayl iyo dhidid joogto ah minada qofka oo iska qubata badanaaba dadka qaarka qaadka cuno waxaa la sheegay inay raali gelin karin dumarka u dhaxa gaar ahaan dadka da-doosa ay u dhaxayso soddon iyo shan sano ilaa afartan taasina waxay keeni kartaa dhibaato bulshadeed qalal ku dhaca nidaamka dheefshiidka cunnada dulin noolo kale ku nool noolaha korkiisa cudurrada afka ku dhaca yareyn caanaha hooyada oo naas nuujinaysa ilmahooda dumarka qaadka cunana ee uurka leh haddii ay caruur dhalaanna waxaa la arkaa inay caruurtaasi yihiin kuwo weydooda ama culeyskooda uu aada u yaryahay waxaa kaloo la sheega dadka qaadka cunaa inuu ku fudud yihiin inuu ku dhaco cudurrada beerka sida beerweyneedka baahinta cudurrada sida qaaxada madaxwareer joogto ah raaxa la-aan hamikicin xun xanuuno nafsi ah sida buufiska carafada badan dhiigyaraan mindheecarada oo weynaada af xanuun cabsi la-aan iyo isla weynaan neeftuur dhagar beena hoos u dhac bacriminta ragga iyo dumarka xubno barar iyo lafa xanuun u sababa fadhiga dheer ee la fadhiya qaadka inta la qayilayo haddaba aan u soo noqonno baaritaan dheeraada ay samaysay kooxdan ka tirsan ardayda wax ka dhigata jaamacadda hargeysa ayaa daraasaad cilmi baadhis ah ku sameeyey qaadka iyo waxyeelada uu dadka u geysto munaasabad lagu soo bandhigaya daraasadadan oo ku saabsan qaadka ayaa ka koobneyd labaatan bogood waxaana ka soo qayb galay aqoon-yahano siyaasiyiin culimaadudiin iyo dadweynaha soomaaliyeedba diyaaradan daraasadan oo la sheegay inay ka qaadato muddo lix bilood ah waxaa halkaasi laga sheegay in ujeeddadu ay tahay si loo helo cilmi baadhis qoto dheer oo ku salaysan aqoon iyo xaqaa'iq laguna dirsa dhibka iyo dheefta uu qaadku u leeyahay bulshada si markaasi looga diga dadka isticmaala qaadka daraasadatan ayaa lagu soo bandhigay jaamacadda hargeysa waxaana la sheegay in markii ay cilmi baadhistu sameynayeen ay tusaale usoo qaateen toban kun oo qof oo ruux oo soomaaliyeed oo maalin walba qayila qofkiiba waxaa la sheegay inuu cuni jiray laba manjood marka ay daraasadu xisaabiysay dhaqaalaha kaga baxa qofkii haddii tobankaasi kun haddii halkii qof uu maalintiiba cuno laba manjood waxaa la sheegay sanadkii in ay noqonayso lacag ku dhow milyuun iyo toban boqol oo kun oo dollar daraasada waxaa lay sheegtay in dhalinyarada oo u badan dadka qayila siiba ragga uu wakhti badani ay wax ku baran lahaayeen ama ay ku shaqayn lahaayeen uu kaga dhumo fadhiga qayilaada ee barjaha waxaa kaloo lagu soo qaaday daraasadan bog ka mid ah dhibaatooyinka uu qaadku u leeyahay caafimaadka dhaqaalaha dhaqanka diinta xuquuqda qoyska taranka dadka iyo sharafta iyo karaamada qofka dhibaatooyinka kuma koobna oo keliya dalka gudihiisa hase yeeshee waxa ay u gudbeen soomaalida ku nool qurba joogta kuwaasoo dad fara badani markii ay qaadka bilaabeen cunistooda inay gabeen ama ay yareeyeen waxyaabihii ama mushaarkii ay usoo diri jireen qoysaskooda ku dhaqan waddanka soomaaliya waxaa kaloo la sheegay daraasadatan oo kale in qaadku uu khalqalgeliya habdhiska wareega dhiigga iyo dheefshiidka islamarkaana uu sababo xanuunada waalida beer xanuunka keliya xanuunka dhiigkarka macaanka wadna xanuunka iyo cimri deg deg daraasadda waxaa lagu caddeeyey in qaadka uu somalilan ka soo galay etoobiya uu yahay ganacsi dhan keliya ah oo lacag xaddaaf ah oo adagay dalka dibadda uga baxdo iyadoo aanay jirin wax ay kusoo badashaan lacagtaasi qaaliga ahi dibadda uga baxdo haddaba ardada tan daraasadan isku soo dabarida waxa ay sameeyeen urur ururkaasoo u adeegaya in uu ka baraarujiyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed waxyaabaha iyo dhibaatada uu qaadka u leeyahay ururkan oo urur tabaruc ah waxaa lagu magacaabaa sofaredo waxaana loogu talagalay in dhammaanba uu ummadda soomaaliyeed ku baraarujiyo dhibaatooyinka iyo waxyeelada uu qaadku u yeelan karo kaasoo dadku u sheegaya in ay aada u wacan tahay haddii la yareeyo isticmaalka qaadka aada iyo aadna ay ga fiican tahay haddiiba la joojiyo inta aan barnaamijkan barnaamij la mid a aan dib isugu kulmi doono anigoo cabdilaahi shiinaa waxaa idin leeyahay sidaas iyo ismaqal dambe ee xiise leh